madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud oo furay kalfadhiga afraad ee baarlamaanka soomaaliya ayaa soo bandhigay higsiyada qaran ee dadaalka ku bixisay dowladda kuwaasoo ay ugu horeeyaan cafinta deynta lagu leeyahay dalkeenna qaadista cunaqabataynta hubka iyo kubiirista dalkeenna ee dalladda bariga afrika furitaanka kalfadhiga baarlamaanka ayaa goobjoog ka haray wasiiraha xukuumadda federaalk ee soomaaliya xamse cabdi barre wasiire ka tirsan xukuumadda iyo marti sharaf kale madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa sheegay in ahmiyad weyn uu u leeyahay dalkeenna dhammaystirka dastuurka isagoo cusub in meesha laga saara wax kastoo caqabad ku keeni kara dhammaystirka dastuurka dalka dastuurka kumeelgaarkaa inaan dhammaystirno cid noo dhammaystiraysa ma laha intaasoo sano meebaasha ha lagu shiro istanbuul ha lagu shiro maxaanku idhahdaye inta ha la aado kambaala ha la tago waa soo marnay nooma noqoto maanta dastuurka gacantuu noogu jiraa annagaa iskale dalka gudihiisaan uga tashanaynaa go-aanna uga gaaraynaa waa yeel waayo waa annagoo aan isyeelyeelin baarlamaanka sharafta leh waxaan aada iyo aada uga codsanayaa arrimaha masiirigaa eedna khuseeyaa muhiimadda ay leeyihiin caadifad ma galaan qof jacayl ma galaan qof nacayb ma galaan degaan gaara oo helin ma garaan soomaaliya kalama raysan karto waa isla raysanay ama waa isla jiranaan kuwii fiicnaa oo hor u socday inay sii socdaan aan rabnaa inta kalena ay daba kacday ka daba tagtaan rabnaa waana yeeli karnaa walaalayaal waa noo muuqatay waa aragnay waa soo tijaabina waa yeelno waxaan aaminsanahay qof bini aadana oo sanqulneero ah oo adduunka ku nool waxa uu samayn karo inaan samayn karaan qabaa waanan samayn karnaa dastuuraan yeelan karnaa dowladaan yeelan karnaa dhaqaalaan yeelan karnaa waxa aan ku yeelan lahayn oo dhanna waa qabnaa dowlad haddii la noqonayo waa qabnaa dad isku mid ah isku dad ah isku diin ah isku dhaqan ah isku habnololeed ahna sidoo kale madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa sheegay in soomaaliya ay guul weyn u tahay kubiirista dalladda bulshada bariga afrika waxaana uu sheegay in bisha disembar ee soo socota ha la qaadi doono cunaqabataynta hubka iyo cafinta deynta lagu leeyahay dalkeenna midda shalayaa ugu horeyso oo suuqa east african community inaan ku biirna toddoba madaxweyne ayaa go-aankeeda iska lahayd anigu waa joogay meelaan fadhiyey ilaa go-aanka laga gaaro markii go-aanka la gaaraan soo dhex fadhiistay calanka soomaaliyana la soo qaaday oo maxaan kula meesha lasoo go-aankeeda annaga ma lahayn waa naloo hiliya laakiin wixii oo naloogu hili lahay asbaabtii naloogu hili lahaayaan samaynay muddo sanad ah ayaan waxaan kusoo jirnay wada xaajood iyo inta imaada xagga taga inta dad badan konton lixdan qofood wafdi ah inta yimaado halkan oo wasaaradaheena iyo hay-adaheenna dhan uu eego annagu aan tagno waa soo wadnay waa nimiday waana waxaa dhihi nacam dadkaani waa waa mudan yihiin waana u diyaarsan yihiin dad ahaanna waa u diyaarsan yihin aqoon ahaanna waa u diyaarsan yihin dowlad ahaanna waa u diyaarsan yihin waa nagu soo biiri karaan kaasaa ugu horreeyey shalay ilaahay idankiis waa kasoo waa kasoo libkeennay waxaa noogu xiga labada kale waa deen cafinta iyo cunaqabataynta hubka bisha decemberay ku wada jiraan bisha december horaanteeda isbuuca ugu horreeyo cunaqabataynta hubkaa dhammaanaya insha allah bisha disembar saddex iyo tobankeedana deyn cafinta ayadana dhammaan doonta haddii alla yidhaah saddexdaasi inay inta naga soo dhammaato annaga aan kee ku weyni aan la ciirciirno meelaha oo aan la xamaaranno waxaan u malaynayaa micnaha ay leedahay iyo wejiga iyo muuqaalka ay bixin karto dadkan muxuu ahay sharaftalo meesha fadhiya inay aada iyo aada u fahmi karaan guul iyo wanaag iyo farxado badan oo isdaba jooga sanadka inta ka dhiman ayaan rajaynaynaa sidaas daraaddeed mudanayaal iyo marwooyin baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya kalfadhigiisa afaraad waa noo furan yahay baarlamaanka soomaaliya ayaa la filayaa inay meel mariyaan hindiya sharceediyo badan inta ay ku guda jiraan kalfadhiga afraad ee maanta u daafuray madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud